بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال أن وحق مدشن أما قبتا مرتين وقوة شيخني شيخ مصطفى حاجي إسماعيل أن استغل نودة دهين دون محاضرة آدي آد قيم أه عنوان كيدون أويهي تاريخ دي أما سيرة دي أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه كوحا رجين دونا إن شاء الله تبارك وتعالى إنaynu kulligeen wada dhegaysanno una dheg raaricinno siiradii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim marka waxaan odhan doonaa sheekha falyatafadal mashkuuran majziyan idinkuna xusna alistimac ayaan idinka doonayna wasalaamu calaykum waraxmat ullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد آه، إخوتي في العقيدة درس كان loogu talagalaynan mutamarkan ka qaato wuxuu ku saabsiisan yahay siirada amase taariikhda uu leeyahay alimaam abu dar alghifaariyi raximahullah oo ah saxaabi ka mida saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markaaynu ka waranno jiilkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tarbiyeeyey ama uu kobciyey waa jiil taariikhda ama waa facda taariikhda bashariyada ama bini aadamka dhammaanteeda caan ku ah oo runtii aan dib u soo noqon doonin waayo waxaynu odhan karnaa waa da uu rabeeyey oo tababaray shaksigii dunida tan ugu weynaa oo ah nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa da arday u ahayd nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waana da runtii in badanoo ka mid iyagoo dad waaweyna ay islaameen saxaabiga kan markaa dariskan loogu talagalay inaan kaga warramo abidar magaciisa jundub ibnu janaada iyo ibnu junaada labadaba waa la yidhaahdaa waa nin khifaar qabiilka la yidhaahda ka tirsan oo kanaa bani kanaana ku jira duuduub ahaan taariikhdiisa waxaynu odhan karnaa sida imaamu dahabi raxmat ullaahi calayhi fii siyari aclaami nubala uu ku soo aroorinayo wuxuu leeyahay huwa axadu asaabiqiina alawaliin waa kooxdii hore ee islaamtay saabiqiinta loo yaqaano islaamka u soo degdegtay ayuu ka mid yahay waana kuwii ugu dakisanaa ama ugu caqli badnaa saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cilmiya aqoonna wuxuu gaadhay inuu fatwoodo khilaafadii abibakar iyo cumar iyo cismaanba muftiyiinta wax la weydiiye ee fatwooda ayuu ka mid ahaa waxaa kaloo uu caan ku ahaayo la yidhaahdo wuxuu ahaa wa kaana ra'san fi الzuhdi wالsidqi wاlcilmi biاlcamal wuxuu ahaa mid madax ku ah xagga dhowrsanaanta iyo zuhdiga waraca dunida iyo waxa yaalla uu ka fogaado oo aakhiro qof u go-ay ah runsheega iyo inuu ku camal falo cilmiga uu dhaqangeliyo wuxuu ku sifaynayaa inuu ahaa qawaalan bilxaq laa ta'khuduhu fi llaahi lowmatu laa'im calaa xiddatin fiih waxaa buu leeyahay mid xaqa si dhaba ugu dhawaaqa aan cidna ka cabsan ama ka haybaysan masalada xaqee uu rumaysan yahay iyadoo weliba ad adeegna uu la jira buu leeyahay xidda buu lahaa xooga kulayla ayuu lahaa saxaabiga kani markaynu saxaabiga kan si dulmara u tilmaamno waxaynu u qaybin doonaa taariikhdiisa aynu ka warramayno dheer dhowr qaybood inagoo risaala uu qoray imaamu ibnu baadiis min a'immati aljazaa'ir soo qaadanayna iyo rasaa'il culamo kaleba qoreen ugu horeyn islaamnimadiisa haddaynu ka waranno abudar alkhifaari wuxuu ka mid ahaa dadkii hore uu islaamay taariikhyahanada qaarkood ay ku tilmaamayaanba dadkii ugu horeeyey ee islaamay inkastoo ahlu siyarka rag badan oo ka mida ay leeyihiin afar shantaa hore sida uu axaadiista qaar sheegayaan ma aha waa intii macluumada uu isagu ka hayay una wuu ka dambeeyey islaamnimadiisa markaynu eegno laba xadiid baa ugu caansan oo ku soo arooray xadiid imaamu albukhaari iyo muslim baa wada wariyey waa mutafaqun calayh xadiidna imaamu muslim iyo a'immada kale ahlu sunanka qaar ka mid ah ayaa soo arooriyey labada xadiid ama labada riwaayadood ziyaadaad ama waxbay isi dheerdheer yihiin meelaha qaarkoodna waa isku khilaafsan yihiin walidalik ba a'immada qaarkood tilmaamaanba xataa in la jamciyaa inay adag tahay oo baabi tarjiix ay maraan inay riwaayadda imaamu albukhaari iyo muslim warinayaan ay xoojiyaan a'immada qaarkoodna ay leeyihiin waa la jamcin karaa haddaba waxaynu inagu isku dayeynaa inaynu ta mutafaqun calayhigaa qaadanno ta kalena waxyaabaha qaarkood ka tiltilmaamno cabdillaahi ibnu cabbaas radia allaahu canhu saxaabiga la yidhaahdo maalin fadhiya majliskiisii abujamra wuxuu leeyahay iyadoo majliska la fadhiyaba wuxuu cabdilaahi yidhi alaa ukhbirukum biislaami abi darin war ma idinka waramaa abudar iyo siduu u islaamay islaamnimadii abudar qiso a ma idiin sheegaa waa qisa shayiqa runtii dabeetana waxaa la yidhi haaye nooga waran dabeetana ibnu cabaas baa wuxuu leeyahay abidar baa wuxuu yidhi kuntu rajula min khifaar فبلغنا أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي waxaan ahaa buu leeyay nin ka tirsan qabiilka khifaar la yidhaahdo khifaar waa qabiil dega markaa maka xaggeedan waqooyi soo xigta waxay degaan waddada shaam iyo maka u dhaxaysa waa qabiil ku caan ahaan jiray xoolo dhaca iyo qutaacu dariiqnimada dadkii qabla alislaam ama nebiga calayhi salaatu wasalaam intii aan ilaahay soo dirin way soo xaj tegi jireen dadku waa waxyaabihii xajku ka hadhay diintii nebi ibraahim ka tegey marka waa la soo xaj tegi jiray khifaar dad dadka boobo oo dhaca ama baad ka qaada bay ku caan ahaayeen reer maka ama qurayshina qolyahay iska muslixi jireen ee waddadooda rixlatu shitaa'i waa sayfka uu mari jiray bay ka mid ahaayeen abidar asliyan wuxuu ka mid ahaa baa la yidhaha xunafadii xunafadu waa dadkii xaniifiinta ahaa ee qabla nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intaan diintiisu soo gaadhinba asnaamtan iyo waxaa nacaya towxiid raadiska ahaa waayo riwaayadda imaamu muslim uu sheegayo iyadu waxay sheegaysaaba inuu tolkii ka guuray sababtu uga guurayna ay ahayd asharulxurumka inay bannaysteen oo ay ixtiraami waayeen dabeetana intuu ka guuray isaga iyo walaalkii unays nin gabyaayo ay walaalahaayeen iyo hooyadii intay israaceen waxoogaa xoola ay wateenna kaxaysteen reer abtigood inay u tageen oo abtigii la degeen waxaa kaloo uu caan ku ahaa uu sheegayaa sida riwaayadda imaamu muslim ay tilmaamayso inuu xataa tukan jiray oo markii la yidhi hoosaad u tukan jirtay wuxuu yidhi habeenkii asnaamtan iyo waxaan markuu gartay inaanay xaq ahayn ilaaha waaxidkii inuu jiro intaan iska kaca buu yidhi ayaan salaad iska tukan jiray oo wadi jiray uun ilaa iyo marka dambe aan daalo sida khifaaga khifaag waa kisaaga waa marada yaran lahwadoo kale sidii mara yar aan meelun ku dhaco oo cadceedda kulaylkeedu ay kiciso markaasaa ninkii uu waxweydiinayay wuxuu ku yidhi oo xaggaad u jeesan jirtay markaad salaadda tukanaysay markaasuu yidhi meeshii alla ii jeediya un baan u jeesan jiray anuu qiblo gaara ma lahayne halkii alla ii jeediya un intaan isaga jeesto ayuunbaan rabbi subxaanah wa tacaala caabudi jiroo tukan jiray war baa soo gaadhay isagoo awalba ninkaa asnaamta necab iyo waxaasi oo dhan ahaabaa war soo gaadhay sheegaya inuu nebi ka soo baxay magaalada maka ah dabeetana wuxuu damcay inuu nebigaasi akhbaartiisa iyo warkiisa raadiyo walaalkii oo ama soo socda ama isagu soo diray ayaa maka yimi dabeetana walaalkii fariin buu soo farayaa warbal ninka soo baxay ee cusub warkiisa baan kaa rabaa inaad ii soo sheegto aad ii keento walaalkii warkii buu dhegaystay ninkii warkii uu sheegayey waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ninka la sheegaya warkii laga sheegay iyo wixii buu soo dhegedhegeeyey wuu soo noqday ii warran buu ku yidhi marka wuxuu yidhi ku warramay ee waxaan soo arkay nin akhlaaqda fiican dadka ugu yeedhaya oo hadal leh aan hadalkiisu kii kaahiniinta iyo sixiroolayaashu waxay sheegi jireen wax u eg maaha dee gabaygana isagaaba gabaya ahaa unays oo ay walaalayiin abidar gabayaabuu ahaa gabayna waan ku eegay gabayadii la tirin jirayo warkuu sheegayaana war gabay u eg maaha riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan inuu yidhi ninkuu eeg baan soo arkay ahlu xaq way isjabbahaan dee abidar sanam iyo waxaa la caabuday oo dhan uu iskaga tego rabbigii unbuu caabudayey marka wuxuu ku leeyahay walaalkii unays baa wuxuu leeyahay ninkuu eeg oo sidaada sanamada iyo waxaasoo dhan iskaga tegey ayaan soo arkay buu leeyahay markii uu u sheeg sheegay wixii uu ka soo arkay abidar walaalkii wuxuu ugu warramay abidar kuma qancin wuxuu ugu jawaabay maa shafaytani imaad n imaad qancinin buu leeyahay wixii laabtayda gubayey si fiican ugamaad war igumaad warramin ee waxaan u baahnahay buu leeyahay inaan ana tago ee bal reeraa ku sii fillow anna waa tegayaaye abidar qarbadkiisa yare biyaha iyo ushiisa iyo sahaydiisa yarayd buu iska soo qaatay wuu soo baxay wuxuu yimi magaaladii maka ahayd magaaladii maka markuu yimi cid wax ma weydiinin waayo wuxuu ka baqay ayuu leeyahy ibnu xajar markuu sharxayo su-aashaasi in cidda uu weydiinayaa nebigiiba ay u tilmaami weydo ay ambiyaan ama ay run u sheegi waayaan ama isagaba quraysh dhibi ka soo gaadho ama ama ama wax kastoo dhici kara buu ka cabsaday saxiixu muslimka isaga riwaayadda ku taallaa waxay tilmaamaysaa fastadcaftu aw fatadaacaftu mid baan tunjaleecsaday buu yidhi waxaas idhi buu yidhi kaasaa kolle iska liito oo dee iska miskiina waxba mala balaya kaa soo garhayna waxweydii markaan idhi war ninkaa ma garanaysaana asaabi asaabi baabuu ku qayliyey buu yidhi waaba lay tubay buu tilmaamaysaa riwaayadda saxiixu muslimku calaa kullin abidar wuxuu yimi maka waa raaraadciyey nebiga inuu helo mase helinin ma garannin meeshiisii buu isaga hoyday caliy bnu abi aalib baa u yimi isagoo masaajidkiisa fadhiya dabeetana wuxuu ku yidhi war ninka kan ama ana lirajul ma wuxuu arkay inuu ninkani dee qariib yahay dabeetana wuxuu ku yidhi war ina keen ninka kan kaana rajula gariibun buu ku yidhi waxaan u malaynayaa inaad nin hariiba tahay markaasuu yidhi haa dabeetana wuxuu yidhi faاntaliq ilay aniga iraac oo manzilka guriga anigu waan ku diyaafo geeya yacni nin qariiba oo masaajidka iska fadhiyo arkay caliy bnu abi aalib dabeetana wuxuu yidhi war waan ku martigeliyeyna keen wuu raacay abidar wuxuu leeyahay cali wax dambaysina ima weydiinin anna waxba uma sheegin habeenkii baa la marti sooray waagii baa bariyey waa ka yimi masaajidkiisii buu iska yimi fiidkii dambe goor damaameynkii dambe unbuu soo maray cali meeshii haddana mise ninkiiba wuu fadhiyaa meeshii dabeetana wuxuu ku yidhi ama ana lirajuli an yaclama manzilah war ninku weli miyaanu gurigiisii garanin dabeetana wuxuu yidhi balinakeen habeenkii labaadna wuu kaxeeyey wuu marti sooray habeenkii labaadna martisoorkaas buu leeyahy isna wax ima weydiinin anna waxba uma sheegin cunadiisii buu iska cunay dabeetana wuu ka yimi habeen saddexaadkii ayuu soo maray caliy bnu abi aalib meeshii dabeetana wuxuu arkay ninkii oo fadhiya haddana harbalina keen buu yidhi wuu soo kaxeeyey ninkan qariibkaee masaajidkuu iska jooga aan waxbana cidna weydiinaynin habeenkii saddexaad dee imka laysyaro barayoo laba habeenoo horena waa la wada joogay ayuu cali wuxuu ku yidhi alaa tuxaditanii ma aladii aqdamaka ilaa hada albalad ama maa amruk ama wamaa aqdamaka hadihi اlbalda riwaayaad kala gadisan war ma maad ii warranti maxaa ku keenay waddanka kan maxaad raadcaynaysa maxaa kaa lumay abidar wuxuu yidhi haddii aad ballan ii gasho haddaad ballan ii qaaddo inaad itusayso waxa aan doonayo ayuun baan wax kaaga sheegayaa oo aad weliba warkaygaa ii qarinayso cali wuxuu yidhi ballankaan kula gelayaa inaan kuna qariyo wixii aan kugu caawin karo ee tala ana aan kuu sheego ballankaa baan kula gelaya markii uu sidaa yeelay buu u sheegay markaa wuxuu leeyahay warkaa caynkaasaan maqlay ninkaa caynkaasaan baadi doonayaa inaan arko dee ma ii geyn karaysaa waa ciddii la weydiin lahaa baad u timi buu yidhi waad eh, dariiqii sax ahaa waad heshay ina keen buu yidhi anigaad iraacaysaa buu yidhi waa ku kaxaynaya haddii wax laga shakiyo aan arko waxaan iska dhigayaa sidii nin biyo qubaya rawaayad kalena waxay leedahay wax laga shakiya haddii aan arko waxaan iska dhigayaa sidii nin kabaha tolanaya oo kab- ka go'day oo kaleo kabaha hagaajsanaya ibnu xajarna wuxuu leeyahy labada masaleba inuu ku yidhi baa laga yaabaa oo uu yidhaahdo war haddii aan shakiyo waxaan iska dhigayaa ninuun ama kabaha tolanaya ama biyo qubaya haddaad aragtuun anigoo ismashmashquuliyey ha igu soo weecanay dhinac maruun iska socodkaaga wado waxaa meesha ka muuqata inay ahayd wakhti hore oo dadka muslimiinta la dhibayey oo qofku aanu islaamnimadiisa caddaysan karaynin oo nebi maxamed wuxuu u yimaado calayhi salaatu wasalaam mishkiladii ku dhacaysay oo xadka ay gaadhsiisan tahay xataa uu cali rabo abidar inaan la ogaanin inuu ku socdo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo markaa uu leeyahay haddii gurigii nebi maxamed oo la yaro ilaalinaya aynu ku soo beeganno oo arrinku uu noqdo inaan shakiyo oo isdhaahdo waa laydin fahmay farsamadaasaan samsamaynayaa ayay dhinac marun adigu socodkaaga ha joojinin laba ninoo wada socday iyo inaan u muuqanin abidar waa yahay buu yidhi sidii baa laysku dabagalay cali baa horreeya abidarna waa daba socdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa gurigiisii la tegey markii loo yimi ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkiisii u sheegtay dabeetana nebigu waa la hadlay markii la wada hadlayna islaamkii buu nebigu u soo bandhigay dee ninkani dhan marka laga eega awalba muwaxid buu iska ahaa nebi maxamed un baanu haynine dee asnaamta la caabudo iyo waxaasi marka horeba nin ka tegey buu ahaa diin xaqa nin baadidoonkeeda buu ahaa ninkaa u soo lugeeyey reerahoodii uga yimi in nebi soo baxay ee nebi raadiska ah buu ahaa dabeetana markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xaqa u soo bandhigay si fudud buu markiiba islaamnimadiisii uu u qaatay kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey ra'yi ah irjic ilaa qowmik tolkaa dib ugu noqo oo u waran oo dacwada iyo diinka gaadhsii oo haddii marka ay ku soo gaadho in aan soo baxnay oo aanu cadowga iyaga ka xoogaysannay markaasi ii kaalay yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam khidadkiisa dacweed waxaa ka mid ahaa dadka muslimiinta ee aan quraysh ka dhalanin ee intay yimaadaan islaama ee markaasi uu uga cabsi qabo in la laayo ama la dilo ama la dhibo inuu lahaa islaamnimadiinna qaatoo qarsada oo ku noqda meelihiinnii oo markaa maqashaanu inaan guulaystay markaa ii kaalaya abidar markaa nebigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam iska noqo tolkaa ku noqo diinta iyo dacwadda u sheeg marka aad maqashay inaan guulaystay ii kaalay riwaayaadka qaarkood baa waxay tilmaamayaan inuu u sheegay in dhul een, eh, timirle uu u hijroon doono markaas inuu u yimaado abidar wuxuu ballan qaaday markaasi waa noqonayaa buu yidhi laakiin quraysh ka tegi maayo buu yidhi anigoon dhegteeda towxiidka maqashiinin dabeetana waa iska soo baxay nebi maxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam iska tagoo reerkiinii qabo abidar nin wuxuu rumaysanyay qarsan karaba ma aha waa nin wuxuu rumaysan yahay baanka ay ka yaalleen saadiqulahja ah wuu soo baxay naadigii quraysheed halkay fadhiyeen buu yimi iyo masaajidkii dabeetana wuxuu ku dhuftay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah buu ku dhawaaqay waxaa la yidhi war saabiga kan diinka baxaha kani kan diintii ka baxay ee muxuu ahaayo waxa lagu boobay laf iyo dhagax iyo wixii la helayay baa lagu boobay waa la tumay isagoo aada loo tumayo tamaryariba ay sii hayso ayaa cabbaas ku soo baxay cabbaas ibnu cabdilmuطalib baa gartay markaasuu wuxuu ihi waryaadhay ninkaa dilaysaan waa khafaar waa nin reer bani khifaara waar hooye tijaaradiinni xagga idin marin nimanka gaaleed inta badan mantaqa economigaa bay ku fakeraan wuxuu intuu tijaaradaada ama lacagtaada ama xoolahaaga intuu yeelayaa intaanu see yeelaynin waa inta badan masale maadiyo xisaabtana lacagta maxay kordhaysa maxaa hoos u dhacaysa cabaas ma odhanin ninkani xaq buu sheegayaa iska daaya iyo war ninka martidaa maxaa u dilaysaan iyo mantiqia iyagu fahmayeen buu kula hadlay dabeetana wuxuu leeyahay war ninka kani waa nin reer bani khifaara tijaaradiinna xaggay mari markaasaa gacanta layga qaaday buu yidhi abidar alkhifaariy waayo nin khifaar bani khifaar u dhashay iyagoo awalba sidooda qutaacu turuq u ahaa haddana nin baa laydinka dilo maka laydinkaga dilay haddii la yidhaahdo dee safarkii shaam wuu go-ayaa markaa oo ma jirayso safar dambe oo quraysh leeday oo shaam wuu kacayaa markaasaa gacanta layga qaaday buu yidhi abidar intii kumuu joogine waa soo noqday haddana maalintii dambe haddana shahaadda halkii kaga dhawaaqa waa lagu boobay haddana nabarka ilaahay haddana cabaaskiibuu u bixiyo ku soo baxay warkii war u eeg buu haddana sheego wuxuu uhi war ninkana isku garaacaysaan waa nin nimankaa bani khifaar ka dhashay war gacantiina ka daasta iyana gacantay ka qaadeen wuu noqday marka wuxuu qabtay waddankiisiibuu ku noqday waddankiisii markuu tegey walaalkii ayuu u sharxay diintii walaalkii warran buu yidhi wuxuu ihi waan islaam nebigiina waan la kulmay waa kaasi arrinku de hadda waxaan kaa rabaa inaad diinta soo gasho walaalkiina waa islaama hooyadii buu u tegey hooyadiina diintii buu u sharxay hooyadiina waa islaamta tolkii nimankii khifaariyiinta ahaa ayuu la hadla iyana islaamnimaduu u sharxay tolkii laba qaybood bay noqdeen qola waa islaamta qolana waxay idhaahdeen mar hadduu nebigu ku yidhi waan soo baxayaa markaad xoogaysta ii kaalay dee markuu xoogaystaa baanu islaamaynaa bay dhahay intaa u nugusi nus iyagu markiiba way islaameenoo way raaceen nuskii kalena waxay idhaahdeen aanu kula eegno markuu soo baxee xoogaysto markaasaanu anana raacaynaa sidii buu abidar islaamnimada ku soo galay isaga iyo walaalkii iyo hooyadii iyo tolkii nus ka midi nuskii kalena markii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo hijrooday ayay iyana islaameen iyo weliba qabiil kaloo ilmaadeen ahaayeenoo aslam la yidhaahdo iyana waxay dhaaheen mar haddii ilmaadeen rayada islaameen waxay ku go-aan baanu ku go-onay annana waa qaadanay diinta labadii qabiilba way soo islaameen markaasi abidar keligii baa ilaahay gacantiisa wuxuu ku soo islaamiyey laba qabiiloo carbeed oo midna khifaar la ydhaahdo midna aslam la ydhaahdo khifaarun gafara allahu laha waatuu nebi moxamed lah calayh salaatu wasalaam reer khifaar ilaahay dembigooda ha dhaafo wa aslam saalamaha allah waatuu nebigu ku ducaynaya calayhi salaatu wasalaam qisada tan cumuuman markaynu eegno intayna nolosha intii kale abidar noloshiisa kale u gelin waxay culammadu fawaa'id ka tilmaamaan wax dhowr iyo labaatan mas'alo gaadhaya haddaynu si kooban in yar uga dul maro abidar qisadiisa uu imaamu muslim aroorinayo waxa ku soo arooray markay tolkii asharulxurumka istixlaal ku sameeyeen asharulxurumku waa bilay mamnuuc tahay in la dagaalamo shareecada islaamiga ah laakiin carabtii jaahiliyaddu markay doonaan intay iska bannaystaan bay odhan jireen bishan reer hebel inaynu isgallaabaynu u baahannahaye ta dambaynu xaaraantinimaynoo xurmada ta dambaynuu rariye bisha tan aan bannaysanna bay odhan jireenoo dagaalka gallo dabeetana noocaasay ku wadeen dabeetana meeshana asharul xurumka lagu xalaalaystay ka guur buu yidhi oo wuu iskaga hijroodayba oo isaga iyo walaalkii unays iyo hooyadiiba markii hore waa kuwii ka tegey waxay masaladaasi ku tusaysaa bay leeyihiin dadka xaqa raadcaynaya meesha xumuhu ku badan yahay inay ka hijroodaan oo iskaga tagaan waxaa kaloo qisadiisa ay u daliishadaan in qofku markuu wax baxsinaya arrimihiisa inuu qarsoodiga ku dayo oo isagoo maka joogay inaanu cid badan wax weydiinaynin ee uu arrintiisa keligii rabay inuu ka gungaadho baxsiyo calina inaanu u sheeganin ilaa iyo uu ballan ka qaaday inuu arrimihiisa u qarinayo mooyaane waxaa kaloo qisada tan ay tilmaamaysaa bay yidhaahdaan qofka xaqa raadinaya in ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyo isagoo aan nebi maxamedba soo gaadhin baa la waafajiyey bal horta inuu ilaahay isaga cibaadaysto salaada tukado ow salaada tukanayay waxaa qisada kale tilmaamaysaa oo kale qofku hadduu waaqaca uu la nool yahay khalfiya u leeyahay hadduu yaqaano dhaqanka iyo ummaddan uu la nool iyo haqaafadooda iyo aqoontoodu inay wax u kordhinayso waxyaabaha qaarkood walaalkii markuu ninka soo dhegaystay wuxuu sheegay inuu gabyaa yahay waxaanuu sheegaya inaanay gabayga la miisaan ahayn gabayga inaanu la mid ahayn wuxuu nebi maxamed sheegaya calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo qisadatan ay u daliishadaan in laysla taliyaa inay fiican tahay unays markuu walaalkii la soo talinayay abidar wuxuu ku yidhi waa reer maki nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacnii way u cadhoodeen oo waa fogeeyeene is-ilaali kun calaa xidrin min ahli maka buu ku yidhi waxay kaloo qisadatani daliilu tahay bay yidhaahdeen arrimaha waaweyn qofka muslimka ahi inuu u baahan yahay wardhagood qura inuu ku filaado inaanay hayna inuu isagu laysa lamuur laysa alkhabaru kalmucaayana inuu wax soo hubiyo walaalkiibaa u warramay warkii walaalkooyo qura kumuu kalsoonaanin wuxuu safarka u xidhxidhay inuu isagu xaqiiqada raadiyo oo uu soo arko waxyaabaha qisadatan ay u daliishadaan waxaa ka mid a qofka xaqa raadinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuu u gargaaraa oo riwaayadda imaamu muslim waxa ay sheegaysaa inuu abeedar uu soddon habeen iyo maalmood uu joogay maka oo wax kaloo uu cuno aanu haysanin ilaa iyo inuu biyaha zamzamka cabo mooyaane oo iyagoo qura ku noolaa ilaa uu leeyahay takasarat cukanu baطni buu leeyahay duuduubka calooshaydu ayaa tirabata waa waa burburtay buu le calooshi yani qofku markuu naaxo calooshu way laalaabantaa cukanka waxaa la idhaahdaa waa caloosha laalaabkeeda wuxuu leeyahay saan u cabayey baan ku naaxay oo calooshu laalaabatay karaamadaa ilaahay wuxuu ku siiyey subxaana wa tacaala xaqii uu raadinayey isagoo busaaradsan in ilaahay biyaha zamsamka uga dhigo wax fiican abidar qisadiisa tan yacnii masaa'il aada u tiro badan oo labaatan ku dhowaada ama labaatan ka badan bay culammadu ka tilmaamaan laakiin wakhtigoo iska yar daraaddeed waxaan isku dayayaa bal qisada intii aan sii dulmari karo inaan dulmaro abidar khandaq dagaalkii khandaqu markuu dhacay wakhtigaas ayuu madiine yimi intii ka horeysay yacnii khaswadii beder iyo uxud iyo kuwaasi muu imanin waxay ahayd wakhtigii muslimiinta iyaga la weerarayay khandaqa dee kadib buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaanan hadda laga bilaabo anagunbaa weerari doonona soo weerari maayaan wakhtigaasi kadib baa reerkoodu yimi muddo yar buu nebiga la joogay calayhi salaatu wasalaam laakiin muddadaa dambe uu nebiga la joogay wuxuu ahaa qof dadaal badan oo ay culammadu yidhaahdaan ahlu sufa kuwii masaajidka seexan jiray buu ku biiray oo guri kaleba muu samaysanine masaajid ku deganaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u khidmayn jiray oo wuxuu ahaa arday dhab ah oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam si dhaba ula noolaaday waxaa lagu tilmaamaa abidar aqoontu iyo towxiidku inuu camal dhalaabaa muhima abidar towxiidkiisii hore ee nebi maxamed hortii uu ilaahay rumeeyey wuxuu keensadayba dee inuu salaad tukado waa ka yidhi saddex sannadood baan tukan jiray isla markaa waxaynu leenahay abidar wakhtigii uu nebiga la noolaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa qof cibaado badan oo nebi maxamed ku xidhan oo ay culammadu yidhaahdaan wuxuu u dhigmayey mansilada cilmiga cabdilaahi bnu mascuud iyo ragga la midka ah ayuu u dhigmayey baa lagu tilmaamaa ilaa iyo ay ka wariyaan caliya bni abi aalib inuu yidhi abu darun wicaaun malii'un cilma uma uki calayh abidar waa weel cilmiga laga buuxiyey oo afka lagaga xidhay yacnii afka lagaga xidhay dan waa masale aynu xagga dambe ka warrami doono abidar wuxuu ahaa nimaan dunida hunguri badinay ka haynin xalaal miirada xoolo dhaqasho aan diyaar u ahayn adduunka haysta waxa uu cuno oo qura ka rumaysan mabda ahaan wixii cunnada dheerba inuu bixiyo waanay jeebkiisa u soo hoyanin walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaami tirmidi uu warinayo sheekh alalbaanina xasan ku tilmaamayo waxa uu nebigu ku sifaynayaa inuu yahay shibhu ciisa bnu maryam mid u eg ciise ina maryamo ahaa siduu adduunka uga zaahiday inuu abidarrina xagga zuhdiga uu kala mid yahay waana ka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaisna imaamu termedi warinaya sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamaya ibnu maajana waa warinaya iyo khayrkood be wuxuu nebigu leeyahay ma adallat alkhadraa'u walaa aqallat alghabraa'u min di lahjatin asdaqa min abi darrin riwaayaadka qaarkoodna waxay leeyihiin asdaqa walaa awfa min abi darrin riwaayaadka qaarkoodna waxay ku darayaan shibhu ciisa bni maryam nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy samadu may hadhaynin dhullo korkiisa ma sido ku afkiisa ama carabkiisu uu ka run sheeg badan yahay oo ka oofin badan abidar buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam cid ka run sheeg badan samana ma hadhaynin dhulna ma sido waxaa caan ahayd saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam dee bini aadan bay hayeen kala gedisan oo qofba miise gaara uu leeyahay wuxuu nebigu ku ammaano gaara waxyaabaha abidar nebigu ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam markaa waxaa ka mid ah inuu ahaa qof saraaxo badan run badan tawriyo iyo hadalka warwareegga aan ka aqoonin cidna aan ka haybaysan bay yidhaahdaan muranku ama arrinku hadduu khaliifo ay isku qabtaan iyo cid kala toona warkiisu uu toos un yahay si qura wax u sheega warkana runta ka yaqaan buu habaa lagu tilmaamaa waxay culammadu sheegaan marka ay ka warramayaan abidar iyo qaabkii nebigu uu u tarbiyeeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabi saxaabintii waaweynaa ka mida buu ahaa weliba min asaabiqiin dadkii intii maka la isku dhibayay islaamay ayuu ka mid ahaa raggaa saabiqiintae la yaqaanaa wakhtu ridda waa dadkii aan ridoobin waa dadkii ilaahay gomadooda islaamnimada uu ku sugay ee abibakar iyo cumar iyo dagaalka la gelayay la dagaalgalay yacni wuxuu abidar ahaa nin faqiiha oo shareecada islaamigaa si fiican u yaqaana nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markuu tarbiyeynayey waxyaabaha uu ilaaliya waxaa ka mid ah alfuruuq alfardiya waxay culamaai tarbiya yidhaahdaan bini aadamku ma sinna sida faraha maaha ee saasay u kala dheeryihiin gacantaa farahu hoose isu u kala dhaadheeryihiin oo kale ay u kala dhaadheeryihiin waxay ku kala gedisan yihiin qof walba kartida iyo caqliga iyo dhaqanka alla siiyey subxaana wa tacaala abuur ahaan qaabka loo abuuray walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa axaadiistiisa caan ka ah mas'ala inuu nin weydiiyo uu si ugu jawaabo oo mid kale weydiiyo uu si sidaa ka gedisan ugu jawaabo oo mid kale weydiiyo uu sidaa si ka gedisan ugu jawaabo iyadoo loo eegayo qof walba meesha ama uu nuqsaanta ku leeyahay ama uu u baahan yahay inuu ka koro ama la rabo in laga tarbiyeeyo isaga in laga kobciyo ee nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markaa si hoosoo diibliya buu u yaqaanay waxyaabaha ku tusinaya waxaa ka mid ah abudar nebigu calayhi salaatu wasalaam qaababku u tarbiyeeyey waxaa ka mid ah oo ay culimmadu soo arooriyaan marka aynu tilmaamno abidar xidada ku jirta iyo nebigu siduu ula dhaqmay nin kulul buu ahaa baa la yidhaha abudar kulayl leh maalin maalmaa ka mid ah xadiidka bukhaari warinayo ayaa nin khudaamtii shaqaalihii ka mid ah oo addoona ayaa abidar caayi abidar baa wuxuu yidhi kii hooyada madoobi dhashayo wuu ku yidhi dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam yabna sawdaa buu ku yidhi nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa abaadar acyartahu biummih waar ninkama hooyadii baad ku caydhay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innaka mra'un fiika jaahiliya buu nebigu ku yidhi nin baad weli tahay jaahiliyadii wax kaga hadheen jaahiliyadani maxay dhaqan u lahayd waxay dhaqan u lahayd aabba isugu faan haddaanu annagu reer hebel nahay ama nimanka ilmo hebel la yidhaaha faan aabbayaal iyo awowyaal tago xabaalaa ku jira in lasoo qufoo la ysugu faano dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam abidar markii ereygaasi ka soo baxsaday wuxuu ku yidhi ma ninka kan ma hooyadii baad ku caayaysaa innaka mra'un fiika jaahiliya dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ikhwaanukum khawalukum جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن, كلف فإن, كلفتم فإن كلفتموهم فاعينهم نبي عليه الصلاة والسلام حديثك كان بكلة لأبي ذر wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam war waa walaaladiin oo shaqaalo idiin noqday ilaahay baa subxaana wa tacaala gacantiina soo geliyey ee ninkii walaalkii la joogay gacantiisa uu soo geliyow war waxa aad cunayso wax la mida wax ka cunsii waxa aad huwantahay wax la midana huwi waxaanay qaban karinna ha u dirina haddaad shaqada u dirteen ay ku adag tahayna war la qabta buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkan goormuu abu hurayra sheegay goormuu abidar dadka u sheegay abidar ayaa waxaa soo maray in la yidhaha almacruur wakhtigii uu rabada meesha la yidhaahdo meeshuu ku dhiman doono markuu joogay abidar ayaa waxaa soo maray ninka kan dabeetana wuxuu soo maray abidar oo xulla sita isku joog xulladu yacni waa maro hoose iyo maro saroo isku jooga abidar oo isku joog xidhan oo wiilkii shaqaalehee la joogayna isku joog isku jooggiisa la mida uu xidhan yahay dee sida caadadee dadka la yaqaana inta badan waxa weeyaan ninku maryuhu xidhan yahay isagu ku xaragoonayo kuwa nafsu shaya inta badan inaan u iibin shaqaalihiisa bay u badantay shaqaalihiisuna dhar kale uno nooc kale inay qaataan laakiin laba qof oo dress isu eg ama isku mida qaata inta badan caadada dadku may ahayn abu hurayra abu dhar oo isaga iyo ninkii khaadimka u ahay labadan xulle isu eg xidhan yihiin buu macruur ku yidhi waa sidee markaasuu xadiidkan sheegay abadar wuxuu leeyahay nin baan hooyadii ku caayay dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam caynkaasuu igu yidhi kadib buu nebigu wuxuu yidhi war waa walaaladiin oo ilaahay gacantiina geliye waxaa cuntaanna wax ka cunsiiya waxaa huwataanna wax ka huwisiiya waxa uu tilmaamaya abudar cilmigan markuu helay siduu ugu dhaqmay inuu maantaa markii la yidhi xulladaad xidhantahay mid la mida u xidh kadib inuu u xidhnay oo sidii ugu dhaqmay yacni siduu markiiba isu bedelay ayuu xadiidka kani tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama uu saxaabadiisa yaqaanay qaarba tale nooca buu siiyey abidar talooyinku siiyey waxaa ka mid ah talada ah inaanu maamul qabanin nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama nin kulayle uu yahay aan u adkaysan karin dadka dhacdhaca ka dhace saadiqu lahja uu yahay tawriya iyo baabka aan gelaynin waxyaabahan dadku ay samsameeyaan ee akhtaada aan suga agtiisa lagu lala iman karaynin wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abidarow yaa abadar inaka daciif ay daciif can mukhaaladati اnnaas bay shuraaxda qaar yidhaahdaan war abidarow adigu daciif baa tahay baa la yidhi dadka la dhaqankooda iyo dhexgalkooda iyo mushkiladda tan iyo maamulka rabshadiisa daciif baad adugu ka tahy wainahaa ammaana wainahaa yowma alqiyaamati khizyun wa nadaama markuu nebigu ku yidhi shaqo geli buu yidhi ilaahay rasuulkiisa iyo shaqooyinkana dadka u dirayso anna shaqada wax iga dir deetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abidarow adigu daciif baa tahay maamulkuna waa ammaano ammaanaduna maalinta qiyaame waa khizyi waa dullinnimo iyo murugo qof xaqeeda ku qaaday oo wixii ay u baahnayd gutay mooyaane eh isku qaadin buu nebigu leh calayh isalaatu wasalaam ugu horayn maamul in la qabtaa maqna maahe waa mas-uuliya yacni maamul inaad qabataa maaha guul dheeraad iyo sharafti iyo maaha ee waxa weeyaan mas-uuliyad dheeraada iyo ibtilaa dheeraada imtixaan dheeraada inaad u baxday imtixaankaa dad yar baa ku guulaysta kuwa ku guulaysta waa calaa manaabirin min nuur alimaam alcaadil dee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheegay maalinta qiyaamo ee dadku cadceedda taaganya inuu isagu carshu raxmaanka harsanayo ninka shaqadaa gudan kara laakiin dadka inta badani waxay ku dhacaan kuwa cagsigeeda oo ah kuwanuu nebigu leeyahay khizyun wa nadaama weeyaan abidar markaa nebigu calayh salaatu wasalaam xadiidka riwaayaadka qaarkood wuxuu ku yidhi waxaan kula jecelahay waxaan naftayda la jecelay buu yidhi yaa abadar innii araaka daciifa wa innii uxibu laka maa uxibu linafsi riwaayadda imaamu muslim warinayo waxaan naftayda la jeclahay baan adigana kula jeclay buu nebigu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam ee laa ta'maranna cala اthnayni walaa tawalayanna maala yatiim laba madaxa u noqonin buu nebigu ku yidhi abaader isaga waxaa lagala teliyey maaha maamul saro tiro badan iyo maamul masjid iyo waxaa ma war laba qof buu nebigu yidhi laba qof madaxa u noqonin waxaa kaloo lagula teliyey agoon xoolaheedna mas-uul ha ka noqonin agoonta xoolaheedu de in la ilaaliyo oo ilaalinta waxaa ka mid ah in loogu baac mushtareeyo loo koriyo aan waxba laga qaadan abudarra sidaynu arki doonno madhabku rumaysnaa bahashaba waa in la bixiyo in lacagtaba meel la dhigdhiga maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuu kala yaqaanay dabeetana abidar wuxuu kula teliyey inaanu maamul qabanin laba qofna ha noqotee isla markaana inaanu xoolo agoonna mas-uuliyaddeed qaadin casrigan aynu nool nahay dadku wuxuu haystaa maamulka inay tahay sharaf sharaf maahe waa imtixaan imtixaanka haddii ilaahay kaa nabadgeliyo laguma degdego waayo garan maysid inaad guulaysanayso walidaalik maadaamay imtixaan tahay ayaa maamulka qaybo badan oo ka mid ah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala jihaadka dumarka waa laga reebay ee jihaadka waajib idinkuma aha baa la yidhi madaxnimadana waa laga reebay ma aha manzilo laga soo reebay waxa weeya waa culays laga dulqaaday alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin inuu yidhahda wey qofkii ilahay culays ka dulqaadaa abidar madhabkiisa maaligii wuxuu ahaa wuxuu rumaysnaa xoolaha wixii quudka iyo raashinka dheer ee dahab iyo fida ah inaan la kaydinin ee in lala baxo oo foqorada iyo masaakiinta la siiyo abidar markaa waxaa dhacday wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dee dadku inta badan ahlu sufo iyo noocaas baaba lahaayo cidhiidhi badan baa jira iyo dhaqaalu aad buu u yara ee nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa iyo raggii waaweynaa wuxuu ku tarbiyeeyey inay fadaa'isha qaataan oo ahin zuhdiga iyo dhowrsanaanta iyo taqashufku inuu fiican yahay walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam abidar buu maalin soo kaxeeyey dabeetana wuxuu ku yidhi abidarow bal buurta uxudeed uxud ma aragtaa markaasaa waxaa naftayda ku soo dhacday buu yidhi inuu nebigu wax ii diri doono dabeetana wuxuu egaa cadceedda iyo inta bal ka harhsan gabaldhaceedii haa baan idhi buu yidhi dabeetana nebigu wuxuu yidhi uxud in leegoo dahaba hadday gacantayda ku jirto ma jecli in gabalku iigu dumo ama habeen saddexaad inay ii hoyato ilaa iyo diinaar xadiidka abu hurayra uu warinayo ilaa diinaar aan u dhigay dayn qof igule mooyaane xadiidka abidar warinayana wuxuu ku yidhi ilaa saddex diinaar mooyaane diinaar aan dayn iskaga bixinayo iyo mid aan reerka u dhigay iyo mid aan miskiin ku furanayo ama asiir lagu furanayo mooyaane inuu gurigayga u hoydo ma jecli qaabkaasuu nebigu u tarbiyeeyey abu dar iyo raggii la midka ahaa inaanay adduun dhaqashadeed waxba ku falin aakhiro inay dhaqdaan oo waxa weyn uu noqdo laakiin nebigu markii uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam ee cahdiyadii dambe ee cumar iyo cuhmaan iyo wakhtiyadiisii islaamnimadii baa ballaadhatay dhul badan baa la furtay dhaqaalo badan baa dowladdii islaamiga soo galay dhul badan oo dhul beereed iyo xoolo iyo kunuusa bay heleen dowlado dhan oo waaweyn oo jiray bay qabsadeen dabeetana dhaqaalihii dowladdii islaamigaahd aad buu isu bedelay dadkii markaa faqrigii tirada badnaa iyo taqashubkii tirada badnaa wuu ka baxay oo waxaa loo baxay nooc la nicmaystay oo badhaadho iyo barwaaqo lagu jiro abidar laakiin way u cuntami weyne waxaa ugu muuqatay in sunnadii nebi maxamed dadkan ay khilaafeen oo xoolo dhaqasho iyo baabkan loo dhaqaaqay abidar markaa madhabkiisu wuxuu ahaa u arkayey dahabka iyo fidada in la kaydsadaa inaanay bannaanayn dabeetana fagaarayaal badan buu wuxuu ka akhriyey aayadda qur'aan ee waladiina yaknizuuna adahaba walfida walaa yunfiquunaha fi sabiili اllahi fabashirhum bicadaabin aliim yowma yuxmaa calayha fi naari jahannama fatukwa biha jibaahum wajunuubuhum waduhuuruhum hada ma kanaztum lianfusikum faduquu ma kuntum taknizuun aayaddanoo ilaahay leeyay kuwa kaydiya dahabka iyo fidada ee aan ilaahay dartii u bixinaynin ugu bushaareeya cadaab kulul yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam maalintaa dahabadan iyo waxaan intaa lagu kulayliyo naarta jahannamo dabeetana jidhkooda lagu kaaweedeeyo iyo dhabarkooda iyo wejiyada lagaga kaaweedeeyo iyadoo la leeyahay waa kaa wixii aa kaydsateen ee dhadhamiya cadaabkaasi iyadoo lagu leeyahay faduuquu maa kuntum taknizuun abadar wuxuu u arkayay markaas waa ka dee alaxnaf ibnu qays xadiidkii saxiixu muslim ku yaallay axan- axnaf ibnu qays waa nin qabiil madax ka ahaa oo cahdigii nebiga noolaa calayhi salaatu wasalaam laakiin culammadu ay yidhaahdaan kaba mid ah raggii nebiga arkay een cahdigii saxaabada yimi magaalada madiina marka waa nin mukhadrama wuxuu yidhi waxaan soo galay masjidu madiina oo quraysh niman ahi ay meel fadhiyaan oo ku urursan yihiin dabeetana nin baa soo galay buu yidhi dabeetana intuu isdul taagay ayuu goodi goodiyey buu yidhi uu naar iyo ugu goodinayo dabeetana aayadda qur-aana buu ku akhriyey cidi uma jawaabina waa la wada foorarsaday buu yidhi dabeetana intuu iska dhaafay ayuu halkaa saariya kaabad masaajidka ka mida iska fadhiistay ninkii baan ka daba tegey buu yidhi waan kumaadahay waa abadar abadar buu noqday buu yidhi dabeetana waxaan idhi ma maxaa ninka markuu sifaynayo wuxuu leeyahay nin baa soo galay maradiisa ay khushuuna maradiisa adadkay uu ka muuqdo oo jidhkiisa adayg uu ka muuqdo yacnii nin bushaarada ka muuqato aan ahayn ninta nicmaystay oo jidhkiisa iyo maradiisa iyo wixiisaba nin baahiye ka muuqato abaa soo galay buu yidhi dabeetana intuu aayaadkaa ku akhriyay markaasaan markaan ula soo fadhiistuu su-aala weydiiyey dabeetana wuxuu igu jawaabay buu yidhi nimanka kan adduunkoodana dooni maayo diinna weydiinnaba maayo buu yidhi nebi maxamed siduu igaga tagaan ahaanayaa buu leeyahy abidar abidar masaa'ilkana oo aada ugu adkaaba waxay keensatay wakhtigaa dunidu ay badhaadhaysteen ee barwaaqaysteen saxaabadu ayuu shaam tegey dabeetana isagoo shaam jooga ayuu masaa'ilkan aada u isaareeyey o u kiciyey ra'yigiisiibuu aada u muujiyey dabeetana wuu foqoradii ra'yigiisiibaabay la dhaceen kadibna mucaawiya ka soo ashtakooday mucaawiya markaa barasaab ama waaligii gobolkaasiyabaa soo ashtakooday cuhmaan ibnu cafaan buu waraaqu soo diray uu leeyahay abidar dadkii buu kicinayaa mashkile dhibtaasuu nagu wadaa dabeetana cuhmaan baa waraaqu qoray abidar uu leeyahay iska soo dir abidar baa la soo diray oo magaalada maka yimi magaalada madiina yimi magaalada madiine markii uu yimina abidar cuhmaan baa la niqaashay dabeetana abidar ra'yigiisii buu istaagay oo caddaystay cuhmaan ibnu cafaan wuxuu ku yidhi aniga wixii igu saabsan waa yeelayaa yacnii inaan anigu taqashuf sameeyo caynka ah laakiin taqashufkanaad rabtaa buu leeya waa fadiila dadkoo dhan waajib lagagama wada dhigi karo racyadda sidaasi kuma maamulaya buu leeyahy haddii adiga kugu adagtay masalada tani halla actazalt ma adba dadka iskaga tegi waan iska tegayaa buu yidhi rabi dabeetana wuxuu ku yidhi meel fog ha tegin waayo nebigu calayh salaatu wasalaam saxaabadiisii wuxuu ka nahiyey inay reermiyi noqdaan oo dee jamac iyo jamaacada inay ka fogaadaan oo manbada jafa reerminimadii inay dib u gasho dabeetana wuxuu ku yidhi meelaad jamac iyo jamaacada ka soo gaari karta tag tuulooyinkan yaryare madiine ku wareegsan tuulo rabada la yidhaahdo ayuu abidar markaa u baxay oo uu ka baxay magaalada madiina ra'yigan abidar dhan marka laga eego saxaabada waxaynu odhan karnaa saxaabada intoodii badnayd ama kibaari saxaaba way khilaafsanaayeen waxay u arkayeen maalka qofka muslimkaa waxaa lagu leeyahy inay zakatay hadduu zakada bixiyo inaanu waladiina yaknizuuna dahaba soo gelaynin waxay kaloo u arkayeen haddii ay masale caami dhacdo oo baahiyo caami ay timaaddo imaamka muslimkii wixii looga baahan yahay xoolaha muslimiinta inuu ka soo qaadi karayo laakiin haddii aanay jirin dhib caam oo looga baahan yahay waxaasi qofka muslimkaa maalkiisu inuu masuun noqdo mid loo ilaaliyo inuu noqdo masalatulkansina inaanu soo gelaynin abidarse wuxuu arkayay inay masaa'ilkani tahay qaabkii nebi maxamed u noolaa iyo saxaabadiisii weynaa iyo raggii uu soo gaadhay sidii loo noolaa si aan ahayn inay sidani tahay iyo adduunyo jacayl dabeetana masalada xoog buu u radiyey waxay culammadu yidhahdaan masaladan waxaa ka muuqanaysa kow siday saxaabadu aaraadooda isu ixtiraamayeen oo xataa dowla alislaamiya abidar laguma qasbin ra'yigan inuu ka tanaasulo taa macnaheedu waxa weeyaan qofka muslimka ah ee kitaabka iyo sunnaha garanaya ee ijtihaadee mas'ale ijtihaadiya si uu u arkaa ra'yigiisa uu ku tago inaan lagu ceebaynin laguna ceebsanin laguna maagin waa halka wakhtigana casriga ah aad muddo dadku inuu ku dadaalaya ama aniga ra'yigayga bikaamilihi aqbal haddii kale ama mubtadac ama kaafir ama wuxuunbaa kuu dhuumanaya kaayagaa raaci weydo wax kaluunbaad eh, walaaqatay in la tilmaamo saxaabada waxay tilmaamaysaa inay mas'alada tan xoriyat ra'yiga ah ee bisharti inuu ninku laakiin garanaya kitaab iyo sunne ee ijtihaadiga inay aqbali karayeen iyagoo la odhan karo mas'alada iyagu dhankooda waxay u arkayeenba nooc min alijmaac inay intoodii ugu badnayd ay xaggan ku tagsanaayeen haddana waxay ixtiraameen inuu ra'yigiisa lahaan karo ilaa iyo ay masaladu markay soo gaadhay in bulshada ay khalkhal ku ridi karto ay leeyihiin cusmaan wuxuu ka codsaday inuu gaar isaga baxo inuu masaladiisa ka tanaasulo cidina ma weydiinin laakiin waxaa laga codsaday uun inuu ka tanaasulo inuu een, eh, ictizaal inuu dadka sameeyo inuu dadkii mar hadday masalada ku heshin kari waayeen inuu isagu rabbigii caabudo gaar iska tago shiicada iyo dadyaga qaarkood iyo taarikhyahanada qaarkood baa masalada tan si qaldan oo tiro badan leh u soo deliishada laakiin abi dar waxay yidhaahdaan bixuriyatii buu meeshaasi ku qabtay xataa culamaai taarikh qaar ka midi waxay soo naqliyaan waktulfitna ayaa waxaa u yimi qolo reer kuufo oo raba cuhmaan in lagu kacad iyo wixii wada dabeetana wuxuu ku yidhi aniga nebi maxamed siduu igaga tegey baan ahaanaya siduu kaga tegay waa maxay waxaa jira xadiidu imaam اlalbaniy fii kitaabi الsunna uu ku odhanayo isnaadkiisu waa saxiix wuxuu leeyay nebiga calayh الsalaatu wasalaam baa ii yimi anigoo masaajidka jooga dabeetana adinkuu igu dhuftay dabeetana wuxuu igu yidhi waa maxay waxaan ku arkaa inaad masaajidka dhex hurudeen markaasaa waxaan idhi bu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ishaa iga qaalib noqotay yacni waan lulmooday riwaayaad kalena waxaabay sheegayaan oo dee ma guri kalaan leeyahay soo halkan uun ma seexda buu yidhi markii uu sidaa sameeyey ayuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kayfa tasnac idaa ukhrijta minhu oo haddii lagaa saaro maxaad yeeli doontaa markaasu wuxuu yidhi de xaggaa iyo shaam baan iska qaban doonaa iyadaa ardayga laysku soo xashrinayo caynkaa iyo caynkaasuu sheegay ardu almuqadasa ku taalla markaasuu wuxuu nebigu yidhi oo haddii iyadana lagaa saaro maxaad yeeli doontaa markaasuu wuxuu yidhi dee seeftaydaan qaadano waxbaan iska rabi dii madiinana layga saaro shaamna layga saaro maxaa hadhay seeftaan qaadano waxbaan iska dhicin buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma kuu sheegaa wax kaaga fa kaaga toosnaan badan masaladaa ma kuu sheegaa ayuu laba goor igu celiyey buu yidhi khayrun min dalika waaqraba rushda ma kuu sheegaa markaasaan idhi haa tasmac wa tuiic wa tusaaq kayfa saaquuka buu ku yidhi nebigu waad maqli oo waad adeeci oo halkay kuu kaxeeyaan unbaad u raaci doontaa abidarow dagaal ma jira baa la leeyahy saxaabada lama dagaalamaysid sidaa yeel abidar fitankii kama qayb gelin akhiiran abidar wuxuu qabtay rabida wakhtigii waa dhammaadaan umalaynaya mar hadduu sheekhari soo fadhiistaye waxaan ku gebagabaynaynaa abidar keligii isagoo ah oo xaaskiisii la joogo riwaayadka taarikhda waxay sheegayaan waxoogaa hala ah iyo nin khaadima u shaqeeya inuu ku daray cuhmaan la yidhi halahagana maal khaadimkaasina ha kuu raaco adiguna halkaagaa iskaga cibaadayso meeshaadaa iska joog tuuladiisi yareyd isagoo iska joogabay tiisii timi waa geeriyooday halkiibaa naftu kaga baxday gabadhii cid la maydha ama la aastay weyday riwaayadka qaarkood waxay sheegayeen inuu ku yidhi waddadaa idhig nebigaa ii sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid culammada badh badan ee ay daciifinayaan n laakiin riwaayaad ka mida ibnu kathiir uu isagu xasan ku tilmaamayo waa kii ahaa yamshi waxdah wayamuutu waxda wayubcaثu waxda xadiidkii tilmaamayey cabdillaahi bnu mascuud iyo koox la socota oo safara oo ciraaq ka yimi oo xagga usii socda baa soo maray gabadhii waxaa tustay waxay tihi nin baa halkan ku dhintay way u yimaadeen waa kuma waa abaadar baa la yidhi waa markaas buu ibnu mascuud xadiidkan sanadkiisa laga warramayo uu sheegaya calaa kulli xaal ibnu mascuud iyo saxaabadaasaa maydhay aasay abi dar raxmat ullaahi calayh halkaasuu ku geeriyooday sala allahuma calaa nabiyi muxamedi wcala alihi wasaxbi waslem alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin
جزا الله خيرا شيخنا sheekh mustafa xaji ismaaciil muxaadarada aadka iyo aadka u wanaagsan ee uu noo soo jeediyey innagana waxaa leenahay allaha naga dhigo dadkii ku waana qaata aakhiradooda iyo adduunyadoodana ay u iftiimiso Een, sheekhana waxaan leenahay allah subxaanahu tabaaraka wa tacaala miisaankiisa xasanaadka ha u saaro yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim Een, walaalayaal su-aalo fara badan ayaana soo gaadhay laakiin su-aaluhu waxay u badan yihiin su-aalo aan wax xiriira la lahayn mowduuca sheekhu uu ka hadlayey ilaa hal su-aal mooyaane marka su-aashaas ayaan kusoo khatimi doonaa biidni illaahi alkariim su-aashuna waxay leedahay sheekh haddaan doonayno inaan saxaabada rasuulka aan ku dayanno ama aan isku shabbahno maxaanu samaynaynaa ama maxaanu yeelaynaa qofka aan xiisayn ama aan qiimayn saxaabadana maxaad ugu naseexayn lahayd
بسم الله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام waxay caan ku ahaayeen waxa weeyaan waxyigii samada ka yimi ayaa la weynaa waxaanay u arkayeen waxyigaasi samada ka yimi ee rabbigooduu soo diray inuu noloshooda hagayo waxaa la weynaa markaa alle subxaanaه wa tacaala taladuu bixiyey dadka maanta jooga ama dadyow badan waxaa laga yaabaa iyadoo la leeyay ilaahay baa yidhi oo masaladu rabbi inuu yidhi ay caddahay inuu balha ayaan si kale ku eegnayo caqliga iyo arrimo kale iyo idan waa caqli iyo rabbi laysdhinac dhigayo saxaabadu waxay dadka kale kaga gedisanay waxa weeyaan waxay tacdiimin jireen waxaa agtooda ku weynaa ilaahay subxaanaه wa tacaala wixii waxyiye uu soo diray ama qur-aan ha ahaado ama nebiga calayh الsalaaةu wasalaam sunno loo soo diray ha ahaadee qofka raba inuu ariiqoodii maraana waa inuu qaataa ariiqa ah inay la weynaadaan rabbigii wixii ka yimi uu arko in wax wada saxa oo aan qalad ku jirin oo adduun iyo aakhiraba lagu liibaanayo inuu yahay haddaad qaadato wixii rabbi subxaanaه wa tacaala uu kuu soo diray saxaabadu in la weyneeyo diintay ka mid waayo waa kuwii diintayna soo gaadhsiiyey inagu nebi moxamed maynaan rag calayh isalaatu wasalaam nebi moxamed iyagu tarbiyeeyey oo diinta u sheegay iyaguna dhaqan iyo risaaladii iyo sideeda ah labadaba weyna soo gaadhsiiyeen oo saxaabadu dhaqankoodu hadday qaldamaan ilaahay baa la hadlayoo lahaa waxaa samayseen waa qalad markay saxmaan ilaahay baa la hadlayoo lalahaa waxaa samayseen sax weeyaan waa dad dhaqankooda rabbi uu hagayey dagaallay galeen oo la yidhi waa qaldanaydeen waxbay sameeyeen waxaa la yidhi sax ba ahaydeen nin iyo gabadhiibaa war ku wada hadlay oo ilaahay baa samada ka soo warramay oo la leeyahay qad samica allahu qowla alatii tashtaki ilaahay uu sheegayo qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha idan saxaabada dhaqankoodu waxay ahaayeen min khilaalihim kuwii laynaga saxay idan dhaqankooda tan qur-aan iyo sunnadu ku soo aroraa diintii saxaabadu markaa waa dad qof kasta oo muslima agtooda ay ku weyn yihiin waa bashar min albashar ka mid ah laakiin waa basharuu nebi moxamed rabbeeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyaguna islaamnimada ku dhaqmay ilaahina subxaana wa tacaala uu waxyiga ku hagay waxa saxa iyo waxa qaladka mar waa dad mudan in lagu daydo ahna ariiqa aynuu marayno nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku dayashadiisa inaynu iyaga jidkoodii raacno sala allahuma calaa nabiy moxamed